wasiirkaha wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa deegaanka qaamqaam ka dhagax dhigay xarun caafimaad oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa ku sugnaa wasiiro xildhibaano maamulka deegaanka iyo boqolaal shacab ah wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ismaaciil cali garas ayaa sheegay inay ka go'an tahay horumarinta adeegyada caafimaadka allaha siiyo dadka deegaankan oo deegaankii dhulkii dawladda iyo dhirtiisiiba magangeliyey ninkii raba inuu ka fuliyo mashruuc dan guuda ama dan publiga dhul waa loo hayaa qaamqaam dhul ku filan way u helaysaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan codsanaynaa ciddii awoodda hadda maadaama dhis iyo dhismihii dayr buu u baahan doonaa soo xay soo xidha deegaanka macnaha isbitaalkan isagana waxaan rajaynaynaa ciduunu inay nagu caawin doonto mar labaad waxaan u mahad celinayaa hay-adda khadar jaarati iyo dadka deegaanka oo dhulkan ugu talagalay in daryeel caafimaad loogu fuliyo labada waan u mahad celinayaa aad baad umahadsantihiin idinkana ajir allah idinka siiyo annaguna waa dadaalaynaa wixii ka dhiman meeshaan insha allah inaan soo dhammaystirno wasaarad ahaan qorshaha iyaga weeye waxaan kaloo rabaa hadda waxaan u malaynayaa deegaanka iyo wixiga kan waa yoontoy oo weyn إن شاء الله تعالى ويقق صوص عضو مع الرجينية أما إسكوتشي عن كل اسم أما عندنا ذكر الميسان هلي ينتهي إن إن حرون عافمات وتنو كلا لقيه الجلين دون أدي الله أقول لي غير جارتي وأنا عسمي عيب كميدة ولي برسيس بيفجرتا وحي كلم أنه وزارة سياي كمبريد النقطة وزارة دا قدر دونتا
gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen xaruntan aad baan maanta ugu faraxsanahay in isbitaalkii deegaanka qaamqaam uu dhagax dhigay wasiirkii caafimaadka iyo wasaaradihii la socday wasiiradii la socday ay dhagax dhigeen waa hawl aada u qiimo badan waa hawlaan ku faraxsannahay aniga iyo bulshada deegaankuba ay aada u soo dhoweynayaan baahi weyn loo qabay deegaanka intaa la eg oo aan isbitaal lahayn waan dareemi karnaa caqabadda ay leedahay iyo baahida ay leedahay waan dareemi karnaa ilaahay idankiis waxaan is leenahay waa kii lagaga bixi lahaa baahiyihii jiray ee looga gudbi lahaa safarradhaa dheer iyo talaag dheer in loo galo qofka xanuunsan iyo gabdhaha uunu lahayay iyo inuu isbitaal u ahaado kismaayo oo maanta loo dhagax dhigay kii deegaanku uu iska lahaay oo deegaanka dhexdiisa ahaa waa hawl lagu farxo waa hawlaan soo dhoweynayno intii ka qayb qaadatay iyo intii sadaqaysatayba si kastaba deegaanka qaamqaam oo ay ku nool yihiin kumanaan qoysa ayaa qabay baahiyo dhanka caafimaadka iyagoo u aadi jiray meelo fogfog